barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal idin ahaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan waa isniin bisha maarj waa afar iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cudyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid a shan dhallinyaro ah oo ku nool magaalada laascaanood oo hirgeliyey goob dhallinyarada lagu baro luuqadaha runtii waxaanu ahayn dhalinyar ka soo baxday jaamacad kala duwan iyo dalal kala duwan ka kala yimid waxaanu ogaanay qaybta luuqaduhu inay tahay meesha ugu weyn ee dadku baahi weyn ay u qabaan waxaanu wakhti fara badan gelinay sidii aanu hawsha aan u dabooli lahayn qodobada kale aad idaacaddayada duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay abwaan cabdow mansuur cabdow caas wuxuu ka sheekaynayaa ciyaaro dhaqameedka laga ciyaaro gobollada baay iyo bakool
uututumaagaduudeyu weylankii dacrgabodhigayu afka tulugmadow darjaaligay duub hariir middumeew darjaaligay duub hariir dudumeegaduudeyu weylankii daargabodhigayu waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wiil dhallinyaro ah oo u dhaqdhaqaaqa dadka naafada ah oo ka sheekaynaya waayihiisa nololeed sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan waa dhinaca heesaha ayaan ka tegay
codkaas hibanuura goordho ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ergeyga qaramada midoobay ee dalka syriya stephen demasuri ayaa wareeg cusub oo wadahadallo nabadeed ah isniintan maanta ah ka bilaabay magaalada geneva isaga oo ka digay in wadada keliya ee u bannaan wadahadallada ay noqoto in dib loogu noqdo meel kasii daran waa meel ka sii daran kuwii hore u dhacay isagoo hadal ka jeedinayay kulanka wufuudda ka socota syriya ayuu demasuri sheegay inay tahay mid u taalla dadka syriya inay go-aan ka gaaraan mustaqbalkooda qaramada midoobeyna ay waajib ku tahay in ay gacan siiso milatariga dalka turkiga ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalku ay qaadeen siddeed iyo toban weerar oo xagga cirka ah maanta oo isniina iyaga oo bartilmaameedsaday kurdiyiinta ku sugan waqooyiga dalka ciraaq weerarada xagga cirka ah ayaa lagu bartilmaameedsanayey xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee loo yaqaano b k k waxaana weeraradani ay imanayaan maalin uun kadib markii qarax xooggan uu ka dhacay caasimadda dalka turkiga ee ankara halkaas oo ay ku dhinteen ilaa toddoba iyo soddon qof
aan ku bilowne maxamed cali faarax oo ah wiil naafo ah oo ku nool magaalada muqdisho oo u ololeeya dadka qaba baahiyaha gaarka ah maxamed cali waxa uu ku nool yahay waxa uu ku nool yahay magaalada muqdisho sanad waa maxamed cali sanadkii hore waxa uu ka bilaabay magaalada muqdisho olole loogu magacdaray kafur waa kafur albaabka maxamed ayaa dowladda soomaaliya iyo shariikadaha ganacsiganaba waxa uu ku cadaadiyaa sidii dadka naafada ah loogu heli lahaa adeegyada ay u baahan yihiin sida meelo ay u maraan hotel iyo weliba shirikadaha gaar ahaan gaadiidka dadka curyaamiinta ay raacaan wariyaha v o e magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabduleeh ayuu waraysi siiyey
caqabadaha way badan yihiin waxaa ka mid ah in qofkan ilmaha naafada ah aysan helin waxbarashada oo guriga looga soo tago iskuulka laga reebo aabbaha markii hore iyo hooyada ay dhaleen saddex ilmo ah oo mid ka mid a naafi yahay labada kale iskuulka soo aadan laakiin midka naafada iskuulka looma ogola ayadoo waalidka laba sababoodba ay isleeyihiin marna ay leeyihiin ceeb ay u arkaan inay tahay ilmahooda inay bannaanka lagu arko oo naafaha oo ceebsanayaan dartood iyo midda labaad isleeyihiin ama ilmaha laydinka tuuraya Ee, midda kaleeto oo caqabadaha waxaa kaloo ka mid ah ka qayb qaadasho la'aanta bulshadeed oo qofka haddii uu naafo yahay inuusan helin ka qayb qaadasho guud oo bulshada ka qayb qaato oo guri qof lagu karantiilow yahay caqabadda kaleeto waxay tahay ee, nolosha ijtimaaciga guud arrimaha bulshada oo dhan qofka naafada ah ka mid ma aha nooc kastay tahay hadday tahay een, waxaan ku idhaahdaa hadday tahay een, caafimaadka hadday tahay waxbarashada hadday tahay een, waxaan ku idhaahdaa Een hadday tahay guud ahaan nolosha qaybaheedu kala duwan qofka naafada bannaanku ka yahay banaankuya adigu gaari baa lagu riixaa haddana caqabadaha jira tusaalaad u tahay Ee, caawa hotel baan ku wada hadlaynaa Ee, dadku caawiyaad u baahan tahay hotel kuma samaysno barnaamijkaana aad waday ee, u fur albaabka ama fur albaabka aad ugu magac dartan wuxuu ahaa mid mid dadka naafada aad u saameynaya bal dhibkaad qabtiin isticmaalka iyo arrimaha sida gaarka idin taabanayay maxaa ugu muhiimsan ee aad ka xasuusataa
Een, waa mahadsan tahay Een, barnaamijkaas een, albaabka iga fur Een, wuxuu ahay olole muddo s- lix bilood ka badan socday Een, oo lasoo dhaafay sanadkii hore may ku dhowaadkeed ayaan bilownay ilaa is- toddoba bilood sideed bilood uu soconaye waxyaabo badanna waa looga guulaystay sababihii u bilowdan waxaa ka mid ahayd inaan dadka naafada aysan helin een, u- dukaamada aysan geli karin een, masaajida aysan geli karin waxaan ku idhaahdaa een- een meelaha waxbarashada aysan geli karin iskuullada aysan lahayn een nidaam wiiljeerka qofka wata oo ku geli karo gudaha ama sallaxa kuraasta naafada ah wiiljeer ramska sidoo kaleeto aysan heli karin inay hoteelada bulshada isugu timaada aysan tegi karin maqaayadaha aysan tegi karin een beeraha oo lagu raaxaysta aysan tegi karin iskuullada iyo jaamacadaha sidoo kaleeto marka marka arkana dhibaatadaas inay tahay mid aan dadka aysan fahansanin waxaa marka garowsaday bal dadka in arrintaas laga dhaadhacay maadaama mar kasta qofka arrintaas rooramadalka waa oo ay ku dhacayso hoggaanka waa ina aniga ahay haddana in dadka kaleetana aysan la kulmin aniga markaan la kulmo kabacdi dadka kale sidan uga hortegi lahay inay la kulmaan Adiga- meelahaas kaleeto waa ka codsanayaa inay- maxamed say kugu suura gashaan aad hoteelada iyo laamiyada marto maadaama aysan u samaysnayn ee, ee, gaadiidka yareera wiljarska dadka naafada lagu riixo Een, isku mid ma ahan een, meelaha qaar waa la sameeyey een, meelaha ganacsiga qaar hadda muqdisho waa la- meelo badan laga sameeyey hargeysa sidoo kaleeto waa laga sameeyey een, gobollada dalka sidoo kaleeto waa rajeynayna in laga sameeyo Een, meelaha qaarna oo sida een, hoteelada kaleeto way leeyihiin baararka way leeyihiin qaarkood ka mid ah Een, dukaamada qaar ma lahan qaar waa leeyihiin intan afkiga caawa habka kale, ee, dadku caawan ba u baahneen Ah, een, haddoo kaleeto annaga hadda meeshaan aan joogno kaleeto waa hotel weyn haddana een, maanta ugu dambeysay waa ka hadalnay inay la sameynayay ballan qaadeen way naga soo qayb galeen barnaamijkan adiga ee, ee, dadkeena naafada ah iyo wasaaradda howlaha guudaas ka heshanayseen muxuu ku salaysnaa maantana ee abaalmarinteeda lagu siiyey Een, wasaaradda howlaha guud iyo dibdhiska iyo guriyeynta een, injineer saalax sheekh cusmaan wasiirka wasaaraddaas een, wuxuu sanadkii horeeto oo, een, een, een, cod xoog leh ku dhawaaqay in guri aan la dhisi karin ilaa ay wiiljaram loo sameeyo een, inaan een, meelaha ganacsiga bablikada ah ma ahan ana qof gurigiisa shaqsi gaar ah ma- ma- ma- ma qasab naguma ah laakiin meelaha bablikada ah ee dadka isku imaanayaan inaan een, a- la sameeyo amri Ee, waa wasaaradii nagala qayb qaadatay in muddo ah een, wasiirkana kor ayuu howshan kala socday intaan howshigooda oo dhan uu arkayay kadib waqtiyo dheer ee, sanad ku dhowaad ah kadibna wuxuu garowsaday inuu aqoonsado howsha aan wadno ee ah albaabka iga fur Een, asaga ayaana ka dambeeyey inuu aweedkani guddoonsiiyo Een, fadhigaana asagaa saamaxay oo- aweedka wuxuu ahay een, waxaa magaciisa la dhahaa accessibility award oo ah eh, aweed quseeya een, een, shaqada aan soo qabtay abaalmarinteeda oo ah wiilja raamiska iyo maxaan ku dhahay sallaxa kuraasta gudaha loo galayo een, in la sameeyo oo meelo badan laga sameeyey
maxamed cali faarax ayuu ahaa oo ah wiil naafa ah oo ku nool magaalada muqdisho u ololeeya in dadka qaba baahiyaha gaarka ah ay helaan adeegay u baahan yihiin isaga oo wada magaalada muqdishona ka bilaabay mashruuc loogu magac daray ka fur albaabka ismaaciilow een, waxyaabahan ka hadlaya ka fur albaabka wiilkan naafada ah maxamed cali oo waxyaabaha inta badan dadka lixaadkoodu dhammaystiran yihiin ee wadamadan hore u maray sida maraykanka oo kale jooga waxba isuma oga markaad Haye.
markaad jaranjarooyinka ka degayso markaad meel walba way kaaga horeeyaan oo haddaanay kaaba orod badnayn xataa kuwo waxaad arkaysaa caamo ah oo indhala oo haddana subaxii tareenka dadka la ordaya oo raacaya basaskii raacaya marka cid walba waxaa loo oo- sameeyey jiday raacaan jiday raacaan oo weliba waxyaabaha anigan sida aadka ah mararka qaar aan ugu dheegaga dalkan maraykanka waxaa ka mid ah qof indhala oo keligiis maanta o dhan meel maraya xataa mararka qaar haddii aad isku dayda inaad caawiso xataa u- maaragtay dhibsanaya aad iyo aad aad iyo aad oo kule badaankaa liita haatan halkanna dee mashruucan oo kale een, ka fur albaabka oo kale waxaa loogu ololeynayaa isaga keliya maaha dad badan baa jiroota ka shaqeeya ha oo ururada naafada xilligan waxay yegleel iyo ay dee olole badan ugu jiraan barorta goobahan waxbarashada iyo goobaha caafimaadka iyo goobaha adeegyada bixiya dowladda ama goobaha ganacsiga la yimaado in la helo jid ay dadka een, ma garanaysaa ay u gaa- maraan gaadhi curyaanka wata ha dalkan oo kale markaad joogto dhismo walbaad galaysa wuxuu leeyahay laba qayb qaybna waa jaranjaro yar ama albaab caadiya laga galo iyo qayb yar oo maaragta aad moodo in gawaarida yaryarka loogu talagalay si een gawaarida ay wataan ay ugu maraan waa tahay wuxuu ahaa maxamed cali faarax magaalada muqdisho uu ku nool yahay waryaha v o a cabdulqaadir maxamed cabduleeh ayaa wareystay halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a
sidii aad ku maqasheen idaacadda iyadii jimcihii waxaan waraysi la yeelanay Ab- abwaan cabdo manuur caas wuxuu ka mid yahay hal abuurada ku nool magaalada baydhabo wuxuu ka sheekeynayaa ciyaaro dhaqameedada laga ciyaaro gobolada baay iyo bakool iyo weliba waxyaabaha lagu maamuso haddaba kusoo dhowaada qayb kale oo ka mid a waraysigaas oo uu kaga sheekeynayo qaybo ka mid a ciyaarahaasi wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh ee magaalada baydhabo ayaa waraysiga la yeeshay
Oy, dudumay gaduuday oy lankii daargabo degay afka tulug madow darjaaligay duub hariir midumay darjaaligay duub hariir dudumay gaduuday oy lankii daargabo degay ay dhahano saar saardoy la yidhaahdo asna saas oo kale sida walasaqadaas oo lagu ciyaaro gobolada dhexe iyo meelahaas amal baa loo tumaa isna oo mar walbana gabdho lagama tago gabdhaha ayaa qaada wiilasha way imaadaan baarta baarta ay u galaan oo noocaas waay waa gartay een, ciyaarahan inta badan een, hidaaya dhaqanka xiliyadee la ciyaara ma waxaa jiro xiliyo oo munaasabado oo si gaara loo ciyaara mise xilli kasta waa la ciyaara markii oo beeraha la goosto oo ama beeraha la fasho oo falkii hore iyo kii dambe dhammaadaan oo beera wax lagu falaya aysan jirin oo badarka baxay mar walba waa la ciyaaraa Barwaaqay jirto.
barwaaqada ay jirto marka kale sida iidaha waa gartay hadda waxaa tahay een, mudana baarlamaanka een, koonfur galbeed ka tirsan qorshaha ma kugu jiraa in adigoo xildhibaan baarlamaanka fa- ee, koonfur galbeed ka tirsan ah in la horumariyo dhaqanka koonfur galbeed aad iyo aad waa mahadsan tahay marka u horreysa waxaad yar aad horumarisay oo fan igu siisay oo ciyaarihii dib loo cusbooneeya ila mid tahay kelmadda hadda aad i tiri Eh, waxa waaye aniga xildhibaan ma ahee eh, ninka ugu weyn ama ugu darajada sarreeyo koonfur galbeed haddaan noqdo kama tegaya lagama yaabo in aan horumariyaan rabaa oo ilmaha anaga iyo dadkii oo la dhaqan bedelay bay la mid tahay inaan dib u cusboonaysiy waaba go-aankaygaba weye waan gartay aad buu mahadsan yahay abwaan cabdow manuur cabdo caas wuxuu ku nool yahay magaalada baydhabo waxaan filayaa dee inaad wax badan uu inoo bidhaamiyey wuxuu u warramayey wariyaha v o a baydhabo mukhtaar maxamed catoosh caashe maxay noo xiga
dhinacii heesaan soo garan walanaya ismaaciilo aad iyo aad heesaan aad u jecelahay oo weliba heesihii hore ah haye malaha isku facbaabateen heestan waa waa iyo waxaa lagu magacaabaa googa waxaa ku wada luuqeynaya hibe maxamed iyo cabdulqaadir cumar macalin jubba
caawin yaa u xiga oo guma yaa ka bixin laa gargaryaa u fidi laa guga guga gacal yaa u xiga oo guma yaa ka bixin laa gargaryaa u fidi laa guga guga guga
cigalle soomahan waa googa cigallays baa la dhihi jira oo waxyaabaha lagu fiidsan jiray ismaaciil oo dadku bulshada isugu soo dhawaan jirla kada malaha googa cigallaysi ma jiro ni waxay u baahan tahay ninba waa in waayihiisa weelku waaba ninba waayihiisa isu imaant- isu imaatinkii maaragtay taasi waxaa bedela mataqaana Ee, nin walba telefoonkiisu ku fooraraa taasaan toban been qof ku ama sheegay.
shan qof oo meel wada fadhido mid walba telefoonkii uu ku fooraro googa cigallays waa dhammaad ismaaciil taasaanad been ku sheegay maxay noo xiga cashay waxaan soo qabanayaa shan dhallinyaro soomaali ah oo ku nool magaalada laascaanood ismaaciila waxay hirgeliyeen goob waxbarasho oo ay dhallinyarada ku baraan luuqadaha haddaba wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa dhallinyaradaasi la sheekaystay waxaana hadalka ku horeynaya cabdiweli axmed cismaan oo ah guddoomiyaha macadka la yidhaahda star Een, runtii waxaanu ahayn dhalinyar ka soo baxday jaamacad kala duwan iyo dalal kala duwan ka kala yimid waxaanu ogaanay qaybta luuqaduhu inay tahay meesha ugu weyn ee dadku baahi weyn ay u qabaan waxaanu wakhti fara badan gelinay sidii aanu hawsha aan u dabooli lahayn Een, waxaanu furnay oo ilaahay hadda noo suurtageliyey maxadkan star institute Een, waxa weeyaan een, hadafkaygu wuxuu yahay oo waxa weeyaan aanu mar walba anagu diyaar u nahay hadafkaygu yahay sidii dhalinyarada loo tusi lahaa in iyagu shaqo abuuran karaan in iyagu maxaanku idhaahdaa een, ay samayn karaan awoodahooda iyagoo helaya jaanisyo fara badan inay cid kale u shaqeeyaan laakiin ay ka fiican tahay qofka dhallinyarada ah inuu hal abuur uu sameeyo taasaa waxa weeyaan een, hadafkayga ugu weynaa ay ahayd baahida aan uga dabooli lahayn een, si ay isku anfacaan Ah, sidoo kale dhallinyaradan ayaa waxa ay si weyn maskaxda ugu hayaan inay wax ka bedelaan dhallinyaro fara badan oo shaqla-aan ay ku hayso siday ugu caawin lahaayeen inay bartaan luuqadaha magacayga waxaa la ibraahim cabdi bulaale waxaan ka mid ahay dhallinyaradan institutionkan abuurtay runtii ah, anigu waxaan ka imi wadanka etoobiya eh, runtii waxaan soo bartay maadada la yidhaha sociology and social anthropology Eh, markii halkan imaanana runtii wadanka dee shaqalaan baa ka jirtay baan Eh, ma aha oo quriya eh, dhalinyarada dhibaatada haysato waxa weeye iyadoo shaqalaan haysato haddana qofku wuxuu soo bartay hadduu waayo dad uu u gudbiyo oo ku nafiso waxa weeye psychologically buu waxyeeloobaysaa marka aqoontii aanu baranay inaan ummadda ku celino islamarkaana eh, ayna- anaguna marka shaqa abuurna aynoo noqoto taasaa ugu muhiimsan bal ka waran waxyaabaha ugu daranaya sida weyn een, dhallinyarada een, luuqadaha ka haysata idinkuna aada isugu tagteen maxay tahayna waxaad is leedihiin een, way idinku riixayaan runtii een, dee gobolka waxbarashadiisu aad bay u fiican tahay laakiin waxaad arkaysaa een, arday jaamacadii ka qalin jabisay oo runtii aan luqadda ingilishka ku hadlayn oo one statement aan samayn karin Eh, waxaad arkaysaa hay-adihii oo kale markay gobolka yimaadaan iyagu qudhub ay dhibaato ka hayso taasaanu ka gelgelanay taas waa ta keentay inaan institutionkan asaasno oo si aan dadkii iyo dhallinyaradii iyo gobolkii uga haqabtirno luqadda ingilishka oo aysan aysan u noqon baahi dambe oo mar dambe ay jirto la cirib tiro runtii waxaan ugu talagalnay anaga quriya ma aha anagu shan qof baanu nahay waxaan ugu talagalnay inay noqoto meel hoy uruurinaya dhammaan aqoon-yahanadii u soo bartay gobolka oo dhan inay wax ka dhigaan qof kasta way furanta anagu dee waxaan lahayn fakarkii iyo asaasidii unbaan lahayn laakiin qof kasta oo akademiga oo waxbartay oo gobolka kusoo noqday waa hoygiisii waa meel wax ka dhigayo waa meel uu cilmigiisa dadka uu ku bedelayo waa meel uu bulshada uga faa'iideynayo sidoo kale dhallinyaradaasi mid ka mid adoo magacaa ku bilaabay bismillaahi raxmaan raxiim aniga waxaa la yidhahdaa cabdooli maxamed buraale cabdooli ganaje waxaan ka imid dalka kenya gaar ahaan magaalada gaarisa iyo nairobi oo aan labadaba wax kusoo bartay waxaanu bilownay inaanu samayno baadhitaan fara badan oo caqabadeed taasoo aan ogaanay waxa keliya ardaydu maanta caqabad ku noqon karta inay tahay luuqadda iyadoo ay awoodi kari waayeen si kasta qofkii akademik u yahay inuu haddana baahiyaha aadka u fara badan uu sameeyo talabaadee kale nuu kaliftay waxay tahay inaanu abuurno institutekan inaanu ardaydii waxbarno luuqadda aanu ka dhisno si boosaska hadhow toole qof kale lagu keeni lahaa ama qof kale ka faa'iidaysan lahaa ay iyaga uga faa'iidaystaan oo booskii u buuxiyaan talaba saddexaadee kale muhiimka nooca waxay tahay maadaama anagu nahay dhallinyaro midowday oo dantoodana ka fekeray haddana jecel dalkooda iyo dadkooda dhallinyaradooda inay waxbaraan inaanu samayn karno ama la samayn karo deegaanka laga samayn karo dhallinyaro fara badan oo waxbartay baa joogta inay samayn karaan iskaashi waxbarasheed ama ganacsi ama shaqo si alyacni noloshooda iyo nolosha deegaankooda iyo horumarkoodaba cabdikariin nolol oo v o a magaalada laasaanood
waan gartay caashay waxaan filayaa haa hadahan oo kale dhegaystayaashu waxay aada inooga filayaan waa dhinacii ciyaaraha cayaarhay u dambeeyay weliba sugayaan jamaal axmed cismaan oo aalaaba xiliyadan oo kale inala socodsiiya barnaamijka ciyaaraha ayaa inoo soo diyaariyay maantana
hadaynu ku horrayno dhinacayo dalka ingiriiska kulamo ka tirsan horyaalka iyo eve kaabka ayay kooxuhu wada dheeleen horyaalka kooxuhu waxay isku arkeen naadiga norwich city iyo manchester city ayaa bareejo eber iyo eberes la galay f c baren mouth iyo swan city oo wada ciyaaray laba gool iyo saddex waxaa lagu abuutroonaadeen naadiga swan city stark cityna waxay guuldaro laba gool iyo goola kala kulantay naadiga southampton sidoo kale shalay waxaa dhelay astonvilla iyo tottenham hosber oo laba gool iyo waxba ku abuutroonatay naadiga tottenham hosber taasoo rajo sii gelinaysa naadiga in horyaalka ay usii tartanto labada gool waxaa u dheliyey harry kane maanta waxaa dheeli doona naadiga leicester city oo horyaalka hogaaminaysa ayay gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga newcastle united newcastle united waxay naga xasuusa in tobabarer ava benetes loo magacaabay dhowaantan si uu naadigu uga badbaadiyo dhibaatooyinka dhinaca guuldarrooyinka ay la soo derisay islamarkaasina aanay heerka labaad aadin iyadoo hadda ku jirta saddexda kooxood ee ugu hooseysa ee laga yaabo haddii sidan ay ku dhammaystaan in sanadkaa soo socda ay ka ciyaaraan divisionka ama horyaalka qaybtiisa laba leicester city oo sagaalyabaatan kulan ciyaartay ayaa horyaalka hogaaminaysa waxayna leedahay lixdan dhibcood tanam hasber soddon kulan ay ciyaartay waxay leedahay konton sideed dhibcood arsenal oo iyana sagaal labaatan kulan ciyaartay waxay leedahay labiyo konton dhibcood manchester city oo sagaal labaatan kulan ciyaartay waxay leedahay kooiyo konton dhibcood horyaalkaasi marka ayna kasoo gudubna eve kaabka kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray naadiga kubadda cagta arsenal ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga watford city kadib kulan ka dhacay gegada emirates stadium waxaana watford ay kwatafaynalaha u awood sheegatay naadiga arsenal laba gool iyo gool kaga adkaatay taa waxay ka dhigan tahay in naadiga arsenal ay ka quusatay in eve kaabka sanadkan ay ku guulaysato manchester unitedna waxa ay bareejo gool iyo goola la gashay naadiga westham united kadib markii daqiiqadii lixdan iyo sideedaad ciyaaryahan dimitri payet uu goolaad xor oo aad u qurux badan uu dabadhaafiyey goolwadaha naadiga united david deheya waxaase u barbareeyey ciyaarta inta aysan dhammaanin toddoba daqiiq ka hor ciyaaryahan anthony marshall oo ka dhigay ciyaarta gooli gool chelsea maalin kasii horeysay ayaa iyana laga ciribtiray koobka eve kaabka kadib markii everton laba gool waxba uga awoodroonaatay kulan ka dhacay gegada goodison park labada gool waxaa ka dheliyay chelsea ciyaaryahankoodii hore romelo lukaku dhinacayo waddanka spain haddii aynu eegnana waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalka dalka spain naadiga kubadda cagta atletico madrid ayaa waxa ay saddex gooli waxba kaga adkaatay naadiga deportivo lakaranya kulan ka dhacay gegada vicente caldron rea vayacano iyo eber gooli gool ayay ku kala dhamaysteen shalay waxaa ciyaaray sidoo kale levente oo gegadeeda ku martigelisay valencia ayaa guuldaro gooli waxba dusha u saaraysa naadiga valencia oo guulo raadinayso sevilla waxaay afar gooli laba kaga adkaatay naadiga valerial oo kaalinta afraad horyaalka kaga jirta atletico bilbaona waxa ay saddex gooli gool kaga adkaatay naadiga real batis real madrid ayaa guul dirqiya waxay ka gaartay naadiga las balmas iyadoo calaamada rosahna looga tagay xeertas inta ay socotay ciyaaryahan sergio ramos oo goolkii koowaad naadiga u dhaliyey daqiiqadii afarilabaatanaad hase yeeshee waxaa barbareeyey william jos daqiiqadii siddeetan iyo toddobaad ciyaarta sagaashanka daqiiqa markii ay ku taagan tahay ayaa casemiro goolka guusha u dhaliyey naadiga kubadda cagta real madrid kana dhigay laba gooli gool zenadin zidan tababaraha naadiga real madrid ayaa canaantay ciyaartoydiisa qaab ciyaareed aan wanagsanayn oo ay soo bandhigeen uu ku sheegay inuu ahaa mid aan la aqbali karaynin horyaalka naadiga barcelona oo hogaaminaysa ayaa iskale toddobaatan iyo shan dhibcood atletico madridna lixdan toddoba dhibcood ay iska leedahay real madridna lixdan iyo saddex dhibcood valeria horyaal konton saddex dhibc ayay iska leedahay dhinaca wadanka talyaaniga waxay kooxuhu isku arkeen naadiga kubadda cagta ee emboli ayaa goolal bareejaha gool i gool la gashay naadiga zambadoria inter milan waxa ay ka adkaatay naadiga bolonya oo laba gool i gool kaga adkaatay ciyaar ka dhacday gegada joseba metsa kieva verona ayaa bareejo goolla'aana la gashay naadiga ac milan carbi ayaa laba gool i gool kaga adkaatay naadiga fersonan hellas verona iyo fiorentinana gool i gool ayay isla dhaafi waayeen torino ayaa u socdashay janowa saddex gool i laba ayaana lagu soo awoodronaaday udinese ayaa guuldaro kala kulantay naadiga rome oo ay martigelisay laba gooli gool ayaana looga awodroonaaday naadiga udinese lazio ayaa laba gooli waxba kaga adkaatay naadiga atlana lerma iyo guuldaro kala kulantay naadiga ss napoli juventus oo maalin kasii horeysay sii badisayna ayaa horyaalka hogaaminaysa oo iska leh lixdan iyo toddoba dhibcood napoli lixdan afar dhibc ayaa iska leedahay roma konton sagaal dhibcood fiorentina konton iyo afar dhibcood interna konton iyo afar dhibcood ayay iska leedahay dhegeystayaal xubintii ciyaaraha halka haynoo joogto
jamaal axmed cismaan aad buu mahadsan yahay caashay waxaan soo gaaran malaynayaa hees kale dhegeystayaasha naga sugayaan maxaad soo qabatay laba codo aad loo jecel yahay oo waayadan aan la maqal cabdi baadil goor ku dambeysay iyo heesta iyo fanaanka fanaanada faadimo duur waaw waxaan filayaa seynabu baan aqaanibal faadumana inay waladaynu galabtaba goobayn iyadaa igu soo gashay ismaaciil waa daayo
gurmadkii u hayaankii abbaaye magayuun halkaan rabay abbaaye anuu waajibkay gudani abbaaye gudkayga sarnaay abbaaye gamaawayga xaaraani abbaaye
igu noqay maguuraan ey aboowe dalgashoo hurdada nacaya ey aboowe
gurmadkii u hayaankii abbaaye magayuun halkaan rabay abbaaye
taranuugsideediiyo ey aboowe lani socoota mooyaane ey aboowe masalaama gacalka iyo ey aboowe dad badan ba ismaaciilow heestan wax badan soo xasuusinaysaa inta la ii gafaayay godobtaydu maqan tahay guclahan ku jiraya bay yidhaahdeen aad iyo aad aad iyo kala warla waa tahay codadkaas macaan ee baadil iyo faadimo duur ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaan mar kale hawada kusoo noqonayno nabadgelyo
haddaynu garabtaba hadoobaynay sheekadiyey caawacan gamahayahayey kol haddaynu garabtaba hadoobaynay sheekadiyey caawacan gamahayahayey
guulahiirayeeridaa ka nabadgalo iska caashan doonay guulahiirayeeridaa ka nabadgalo iska caashan doonay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.